careban qoriga in la qaato la isticmaalo gaadiid ciidan oo uu ku xiran yahay qoryaha dhashiikaha iyo qoryaha kasii waaweyn ay ku xiran yahay reeban waxaa reeban in la isticmaalo qoryaha baasuukaha dheh ama maxaa la yidhahdaa r b g-ga dheh in magaalada lagula dhex laafiyado oo madaxa lagu ilaalina la dhahaa reeban waxaa kaloo reeban qoryaha dirandooriga u dhaco oo bkmka ka mid ah iyo wixii la mid ah ayaa reeban in la isticmaalo maxaa la yidhaahdaa waxyaa dadka hubkaasi isticmaali karo waa la sheegay oo xeerkii ku qoran tahay waxaa la yidhi ciidamada amniga oo howlgallada magaalada ka socda u idmana isticmaali karo waxaa isticmaali karo oo markaasi la dhex mari karo ciidamada ee u kala gooshaya gobollada bacdamaa ay socdaan howlgallo hubaysan oo argagixisada lagula diriraayo maadaama ay socdaan waxaa isticmaali karo ciidamada gudbaayo laakiin waxaa la socda taas inay magaalada kula dhex maraan shardiyaa la socda oo ah in ay soo wargeliyaan cidda magaalada amnigeeda mas-uulka ka ah qof walba sida uu rabo iyo jaantaar rogan waa dhammaatay maxkamad ahaan annaga mushkilo weynaan ku qabnay ilaa hadda kiisasaa taagan in meel kontarool ah inta ciidan yimaadaan laysku xabadeeyo markaas dad rayda ay ku dhintaan kadibna mas-uuliyaddii cidda qaadi laheyd la waaya kanaa bilaabay iyo kanaa bilaabay anigu istaajiyo la yaqaano taliye hebel ah ama mas-uul hebel ah asiga maya asaa xabadda uga bilaabay la yidhahdo markaasna ay maxkamadda ku adkaato sharci ahaan in ay hesho cidda mas-uuliyadda rasmigaad qaadi laheyd xaqi qofka dhintana meeshaas oo ku baaba'a saas darteed marka waxaa la rabaa hadda kadib mas-uuliyadda in la qaado talisyada ciidamada ee halkan fadhiyo waxaa saaran mas-uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa saaran mas-uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa waaye saraakiishooda inay u sheegaan in ay qasab tahay xeerkan in la hirgeliyaan inay u sheegaan qofka inta qori culus soo qaatee dhig iyo madhigaayo la dhaho hadda kadib wax dhexda yeela maaha ninkii wataa aa mas-uuliyadda qaadaayo macnaha waxaa mas-uuliyadda qaadaya qofka meesha hubka la yimid ee dhig inta la dhahay madhigaayo dhahay qof kastoo meeshaas ku dhinta mas-uuliyaddaas dhexda ma taale ninkaasaa qaadaya macnaha mas-uuliyiinta marka oo ilaalada loo idmaday wato oo ilaalada loo fasaxay oo hubka fudud wato oo wadooyinka isticmaalayo waxaa la rabaa marka ay ciidamada kontaroolka joogo oo askarigaas maskiinka ah oo qoraxda joogo oo u yimaado waxaa la rabaa inuu ixtiraamo inuu u hogaansamo tilmaamaha iyo amrada iyo talooyinka uu siinayo hay-adaha amniga ay bixinayaan inay u hogaansamaan la rabaa waxaa la rabaa in uu ogolaado in la istaajiyo in la hubiyo la weydiiyo cidda uu yahay iyo meesha uu socdo la ogaado waxaa la rabaa mas-uuliyiinta ciidanka naftigooda waxaa saaran oo mas-uuliyada iyagani qofka mas-uulka ah iyo qof kastoo muwaadin ahba gaar ahaan mas-uuliyiintu inay siiyaan tixgelinta ay mudan yihiin iyo mudnaantooda inay siiyaan oo aysan qofka mas-uulka ah siday rabaan aysan oga naftigooda ula hadlin